kulan aad loo soo diyaariyey ayaa ka dhacay deegaanka barbare ee hoostaga degmada qansax dheere ee gobolka baay kaas oo u dhexeeyey waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada baay oo hogaaminayay sheekh xamse abujacfar oo ah weliga gobolka baay ujeedka kulankan loo qabtay ayaa ah sida la hormarin lahay faafinta dacwada islaamka iyo waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo beesha in qayb lixaad lah ay ka qaadato kulankan oo muddo saddex maalin ah socday ayaa ugu dambeyntii waxaa laga soo saaray bayaan qodobo kala duwan ka kooban oo ay ku midaysan yihiin dhammaan waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta gobolka baay bayaan ka soo baxay beelweynta hubeer kulan dhex maray beelweynta hubeer iyo wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beeshu waxay caddaynaysaa inay la garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beeshu waxay diyaar u tahay horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada iyo caafimaadka saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay deris wanaag kula dhaqanto qabaa'ilada ay deriska yihiin afar beeshu waxay ilaalinaysaa midnimada iyo kala dambeynta dhexdeeda shan beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay murtadiinta waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha hubayr isigoo sheegay in kulanka u dhexeeyey waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta wilaayada baay lagu guulaystay asigoo dhanka kale baaq toobakeen ah u diray ciidanka ka garab dagaalamaya shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya kulunka oo geeka iyo isbuugu inta ku dhiisanay oo walaayada gobolka baay aragtay iyo beeli hubeerayti oo baahada wiinayti oo aragtay ooflow degaasi oo aan kulmanayti ilaahay diinshay intii la kormariyo kulun badan ku dhii aragtay noqobada oo aragtay beele oo samadoomada walgorodka aragtay oday dhaqameedka maysin lenaaha dadka oo aragtay murtadiinta ah oo muslimiinta dhibaatayo hayo maylana dalka isuqubaalena dalka isuqubaa maka anfaca doono haddii kaa toobo furuntaa toobada kutaabka ilaahay soo huun tag beeli hubeereed odegaasi gobolka baay oflow dalkiliinkaasaa eeda caaman eyi afka may ku hadalo ahaa hubeerada ku hadalo hay mageen hadaloona may kulunsignaha wilaayada gobolka baay yoonay beele walban dhamanayna yaana kulman yaa kulunsigna maabashal garsiniigni una waalagaano niinkooya mayn sheegana kulunkaasi ow horti khayr allah ninkuala kulun khayra linkulmi sharmalan kulungna ee wala linkulmin may ahaa ini beelun hormarsiida dalshe deeganshe diinshe ini hormarsiida iyaalka walbarashadiyo hanraabto walbarashadiyo ammaanada ka'e aawka iyoonay maaranada wali owlaataadobni walaka bara walaayaadka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxa ay kulamceynkan oo kale ah la qaateen qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku hoos nool dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab